soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka madasha haweenka oo ah barnaamij laba toddobaadle ah oo aan kaga hadalno taariikhda waxqabadka iyo sidoo kaleeto waayaha gabdhaha soomaalida barnaamijka toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay ganacsiga iyo haweenka waxaana aan ku waraysan doonnaa oo marti noogu ah doctor sacdiye siyaad oo madax ka ah hay-adda hana academi kana shaqaysa waxbarashada ganacsiga iyo hal abuurka waraysigana waxa uu dhacay sida tan sana waa mahadsan tahay waxaa ilaahay noo suurtageliyey in aan isku keenno dumarka magaalada muqdisho khaasatan dumarka u dhunduleelo ganacsiga waxaan dib u loonj garaynay base aan u furnay innovation habkeeni iyo coworking spacekeeni rugtaas oo runtii aan ugu talagalay in dumarka soomaaliyeed ee u naqato rug ay iskugu yimaadaan kana faa'iidaystaan dhinaca ganacsiga siday u suqgayn lahaayeen badeecada ay hayaan gabdhaha warshadaynta keenaan waddanka waad la socotaa waddankeena gabdhaha soomaaliyeed aad ayay ugu liitaan dhinaca ganacsiga wax oo saboort ah ay helaan oo badanne runtii wuu iska yaryahay saas daraaddeed waxay runtii ugu qasabtay spacekii aan ku haysana macadka hanow academy space aanan ahayn inaan ku darno oo dhismaha aan waasicinno oo aan ku soo darno xafiisyo ay kiraysan karaan gabdhaha oo aan ku soo darno meel coworking space ah ay runtii free u ah ee xafiis ahaanna ay u isticmaali karaan iyo qayb kale oo ah business incubator iyo acceleratorka oo aan ugu talagalnay runtii in ay naqdaan meel ay gabdhaha kulmaan ku anaqaadaan kuna soo bandhigaan hal abuurkooda ganacsi waxaa kaloo usii dheer saaray sitimaan sitiman daaf every other week in ay gabdhaha soomaaliyeed oo ganacsatada ah ay kulan ku qabsan karaan oo business expo events ay suubinayaan iyo
marka markaad leedahay isku xirka ganacsatada haweenka ah iyo sidoo kaleeto suuqgeynta oo kaleeto ma waxaa jira shirkado aad la hadasheen ama dad kaleeto xiriiro ganacsi leh oo ka baxsan soomaaliya mase gudaha wadanka unbaad isku xiraysaan haweenkan iyo ganacsatada
hadda kulankan kulankii ugu horeeye oo aan muddo badan dhismadaan ku jirnay aan qabanay ayay ahayd ha waxaa jiray kambaniyaal oo xalado ku dhex yaallo oo runtii u dhunduleelo inay ganacsigooda inay usoo wareejiyaan magaalada muqdisho meelihii alaabadaha kale ay ka keeni jireen laakiin dadki waa inay u diyaarsan yihiin quality assuransiga uu jiro in uu jiro runtii tayadooda ay wanaajiyaan so waxyaabo badan baa ka horeeya suuqgeynta waxaa ka horeeyo isdiyaarin weyn oo dhinaca qualitiga backagingiyada iyo waxyaabahaas oo kaloo la mid ah doctor sacdi waxaan ognahay burburka inta uu dhacay in haweenka soomaaliyeed ay ahaayeen gacanta midig ee qoysaska quudiyo ay caruurta korin jireen ama ay koriyaanba weli business ganacsiyada yaryarka ah iyo kuwa waaweyne dalka ka jira intooda badan gobolada kala gedisan marka heerkeebay kaga jiraan ganacsiga soomaaliya dumarka haddaad qiyaastay
aniga qiyaastayda waana qaldanaan karaa inta aan ka arkay dumarka soomaaliyeed ganacsiga meel hoose ayaan ka joognaa dabcan gabdho ganacsatada ah way nugu badan yihiin markaadna eegtid waa badan nahay laakiin markaad aragtid dhinaca dhaqaalaha oo haddii runta laysugu yimaado gabdho badan oo taajiriin ah ma qabno ragga baa u badan laakiin ganacsiga haddii sina u eegtid gabdhaha way ku badan yihiin laakiin lacagta ay ka suubinayaan ayaa yar sababta keenaysana waxa waaye investment la-aan qof maalgelinaysa mala ha cid maalgelinaysana malahan runtii gabdhaha waxaana loo baahan yahay in dadkii ma arkin oo kabaxsatikooda la dhiso in ay la jaan qaadi karaan adduweynaha ma dhahayo rag way ka aqoon yar yihiin laakiin aqabo badan baa haysta dumarka soomaaliyeed waayahay haye haweenka garab rartada ah oo hooyooyinka ah ama suuqyada miisaska ku haysto ama dharka gado ama huudheyda gado ama markaad dhex geshid bagaashka iyo meelaha adeegyada yaryarka a laga adeegto wax ku gado u baahan gacansiinta ma gaartaan mase kuwa dhexe ee ganacsigooda uu soo kacay ayaad ka qaybgeliseen kulankiinan oo aad iibgeynta u raadinaysaan
kuwa dhexbaan warsare haddii ama dhaxba because dad haqad sare oo weyn ma lahin dhinaca ganacsiga gabdhaha ayuu ahaa hotar targetka oo aan isugu keenaynay gabdhaha maamooyinka kaletood oo garab raratada ah oo suuqyada joogaan barnaamish oo aad ay ugu baahnaayeen ayaan u diyaarinay oo aan insha allahi bisha augost kowgeeda aan daahfurayno oo aan u bilaabi doonno waxaan aragnay culeys weyn maamooyinka waaweyn weliba oo galab ralatada ah iyo gabdho dhalinyarada aad arkaysaa oo runtii waxna qori karin waxna akrin karin oo waxaa ku jirto literasigii iyo numerasigii xisaabaadkii aanan garanayn ayaga waxa ugu muhiimsana waxay tahay xisaabtii xisaabtiina waxay u baahan tahay akhris marka waxaan u diyaarinay barnaamish oo aan caliculumkiisii iyo cashiraadkiisii aan u diyaarinay dumarka oo aan runtii aan ku qasbaynin inay noo yimaadaan laakiin ugu geynayno goobahooda shaqada taasi waxay dabooleysaa baahidii ugu horreysay oo ay uga baxayaan ciil inay dad kale ay wax u akriyaanba shaqada massajka markay ugu soo dhacdo mobiladooda oo sirtooda laga ogaanayo iyo meeqa lacagaha ay ugu jirto mobilekayga waxyaabahaasoo dhan ay uga ciilbixi doonaan ganacsigoodana way usii furfuri doontaa kuwa aan dhaqaalaha haysan ama rabo in ganacsigooda ay soo kobciyaan maalgelin ma u raadin kartaan oo suuragal ma noqon kartaa xataa in mustaqbalka aad ku fekertaan taas
nacam sahraay waan suubinay waxaan qabnaa combany oo aan la shaqaynaa la dhaho tijaaro macrofinance oo aan ugu talagalna runtii gabdhaha soomaaliyeed in lagu maalgeliyo sidaad u og tahay bangiyada waxa waaye shuruudahooda ayaa badan waana dareemi karaa annagaba laftigeena ma arkano tijaaro macrofinance hayadaba laakiin shuruudaha dumarka waan u kafiifinay kasoo qaad bangiyadoo kale waxaa lagaa rabaa lix bilood inaa koonkaaga lacag kusoo shubtid requirement maxaa dhaha waxyaaba badan baa waxyaabaha la iska rabo way ay fara badan yihiin yaro xoogaa waa u kafiifinay laakiin still dadki waxaa laga rabaa in ay la yimaadaan maxaa la dhahaa damiinumaal iyo waxyaabahaas kale iyo tababarna waan siinaa iska qaada ma ahan lacag iska maalgeli qofkan ganacsina ha iska furto waxaa loo baahan yahay aqoon aqoon dhinaca sida ganacsiga loo suubiyo sida researchka loo suubiyo sida loo suuqayn lahaay oo kaleeto so waxyaabahaasoo dhan ayaan la caawinaa dumarka waa hagaag marka tan iyo haatan tiro intee la eg ayaad ku bilowdeen haweenkan aad caawinaysaan ama kulamada aad u qabateen
waxay yimaadeen ilaa iyo toddobaatan iyo saddex gabdhood haddana waxaan rabnaa insha allah inay naqoto wax joogto ah oo aan suubino bishii laba mar hadduu alla idmo maxaa mar keliya mase gobolada dalkao dhan waad ku dari doontaan
mustaqbalka waxaan rajaynaynaa inaan gobolada dhan aan ku darno macadka hana akarami goboladoo dhan aan ka shaqaynaa waan suubi jirnay runtii ganacsi tababaro oo ganacsiga ku saabsan laakiin hadda waxaan rabnaa iyadoo ka ballaaran oo aan maalgelintiina aan ku dhex wadno in aan suubino insha allah marka aad fiirisa hadda dunida inteeda badan ganacsiga xataa waxyaabaha usii kobcaya ama usii gudbaya ayuu qayb ka yahay teknolojiyadda cusub la jaan qaadaya hadday noqoto in lagu gado badeecooyinka hab online ah amaba xagga khadadka internetka ah taasi sidee baad ugu diyaargaroobi kartaan maadaama ay jirto caqabada hooyooyin aan waxba qori karin xisaabta ay dhibayso inayba galaan internetkana ay qaarkood adag tahay
sahrayn waan suubinay waxaa jira combany la yiraahdo badigoob online oo suuqyada wax lagu iibiyo dabcan hooyo aana wax qori karin waxna akriyi karin iskaba ilow sida combuterka loo isticmaalo taasi waa aqabad weyn marka waxaan u suubinay group of maxaa laa dhalinyaro yar ayaan isku keennay si ay uga caawiyaan oo maarkin oo maxaa laa badeecooyinka ay hayaan oo kaleeto systemka loo geliyo ayagiina wixii laga iibiyo taas ayaan ku guda jirnaa oo aan rabnaa inaan meeshaas fursad uga dhalino say dumarka ay u helaan dhaqdhaqaaq ganacsi waayahay dadaaladiinan aad waddaan maxay ka beddeli karaan in dumarka ay yeeshaan lafahooda inay ku istaagi karaan oo macnaha berri ka maalin mustaqbal fiicanoo xagga ganacsiga ah ay haweenka soomaaliyeed samayn karaan
runtii annaga hay-ad nafangaraysa ma lahan cid lacag nafisana ma lahan dumarkana lacag ma weydiino meesha waqaf baan ka dhignay hadduu ilaahay dad wax nooga soo qaadayo oo aan wax helaynana waa alxamdulilah haddii aan weynanana waa alxamdulilah laakiin waxaan jeclaan lahayn runtii inuu quwaddeena ee inta aan hadda aan joogno ay ka weynaato si aan dumarkaas u caawino waxaan ahay aniga hooyo soomaaliyeed hooyo caruur haysato qurbaha ka timaaday nafteeda iyo maalkeedana waddanka ku invest garaysay doonaysana waayo hooyaday baa igu soo korisa ganacsi hooyaday waxna ma akri karin waxna ma qori karin maantana waxaan ahay qof shan shahaado oo jaamacadeed haysato u diyaar ah qoyskeeda keliya maahan iyo awlaadda ay dhashay iyo faamiligeeda balse ummadda soomaaliyeed inay wax u qabato marka waxaan rabaa inaan soo saarno boqolaal anigoo kale ah iyo kumaan iga sii fiican si aan u caawino gabdhaheena soomaaliyeed iyo hoyooyinkeena khaasatanba maadaama aad tahay qof aad wax u bartay qurbahana ka tegey ilaa iyo heer jaamacadda ugu sarrayso doctor sacdiya maxay dumarka aqoontu ka beddeli kartaa aqoonta wax badan bay ka beddeli kartaa naxariis bay kugu abuuri kartaa waxay ku siin kartaa in aad ogaatid wixii xun iyo wixii san waxay aqoonta ku siin kartaa fursado hadda aadan dadka kale aynan haysanin annaga fursadda aan soo bandhigayno iyo xiriiryada iyo sida aan wax ula tacaamuli karno dadka internationalka ah aqoonta ayaa noo geysa runtii aqoontana waa furaha keliya oo qofka ku hormari karo waddankiisii dadkiisina uu ku hormarisiin karo waa nasiib daro way jiraan dad aqoonta si qaldama u isticmaalaan laakiin hadduu ilaahay kuu naxariisto oo aqoontaada ilaahay kuu barakeeyo runtii dadkaada iyo ehelkaaga iyo waddankaaga iyo dadkaaga wax weyn baad ugu qaban kartaa ugu dambayntii maxaad ugu baaqaysaa haweenkan iyo barnaamijkan cusubeed bilowdeenbo waxaan ugu baaqin lahaa gabdhaheena dardaaran uma baahno laakiin waxaan dhihi lahaa naag nool iska dhig sida allah u naxariistay walaashii hodanaalay ee dhihi jirtay hana runtii give up garaynina sababtoo ah caqabadda waddanka ku jiro waa caqabad aad iyo aad u culeys badan markii aad hooyo tahay oo runtii garab aadan haysanin waa ciil aad rabtidna inaad wax qabsatid laakiin annaga dhan waxaa sidaad u og tahay waddankii dagaaladaag waxaa ka soo saaray runtii gabdhaha soomaaliyeeday ahay raggeena qoryaday isku haysteen laakiin gabdhaha dhexday xirteen way shaqaynaayeen insha allahi meel waagsana way gaari doonaan waddankana investmentiga ay geliyeenna way kasoo bixi doontaa insha allah
barnaamijkii madasha haweenkana waa naga intaas waxaan u mahad celinayaa martina noogu ahayd doctor sacdiye siyaad oo madax ka ah hay-adda hana academy inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno waa anigoo ah shahre cabdi axmed oo idinle sidaas iyo nabadgelyo